Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magaalada Baydhabo ka daafurtay ololaha tallaalka cudurka dabaysha kaasi oo loogu talagalay in lagu siiyo carruurta ka yar shanta sano. Furitaanka ololahan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaar ka mid ah shaqaalaha Wasaaradda Caafimaadka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Maamulka Degmada Baydhabo, wakiilo ka kala socday hay'adaha UNICEF, WHO iyo marti sharaf kale. Cabdiraxmaan Xasan Xuseen Cadaala, Madaxa Caafimaadka Degmada Baydhabo, iyo Cabdiqaadir Cali Axmed, Madaxa Wacyigelinta iyo Caafimaadka Gobolka Baay, ayaa si wadajir ah uga warbixiyay ololahan.
keliya waxaa muhiim ah gambeynkan aad buu muhiim inuu ku yahay si aan ula dagaalano tallaalkan ama fayruska muraba ku dhex wareegaya bulshadeen dhexdeeda marka waxaa inoo muhiim ah inaynu xoogga saarno taargetkii loogu talagalay inaanu gaarno coverage qurux badan oo runtii aada u sareeya aan gaarno waa ognaha carqaba badan baa jira
kambeynkan waa kambeynkiinka dambeeyay sanadkan usaan rajeego unan ogna marka haddii may baalena maanaha dhabar adeeg iyo juhdigiisi wadeen maanaha ay sii zaa'idiyey dardaaran la isdardaarmahayna barnaamijkaana la kolba bilaawday gee ka bilaawday waliba waa waa maalmaha socdan afarta maalmood socdan sii socda doono ilaa Europa ololahan ayaa kaalin ka qaadan doona sidii looga hortagi lahaa cudurka dabaysha kaasi oo saameyn inta badan u geysta carruurta ka yar shanta sano